wasiirka wasaaradda gaadiidka ee waddooyinka somalilan ayaa daafuray dhismaha wejiga labaad ee waddada isku xirta boorama iyo baki taasi oo laga bilaabay jaamacadda camuud oo ku taala bariga magaalada boorama waxaa ka qayb galay daafurka dhismaha wejiga labaad ee wadadan injineero wasiiro iyo guddoomiyaasha boorame iyo baki wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo waddooyinka somalilan cismaan ibraahim nuur ayaa ka warbixiyey dhismaha wadadan inaynu maanta joogno waddadii baki boorama oo aynu sidii qorshuhu ahaa ilaahay subxana watacaala inoo suurtogeliyey inaynu maanta daamurkii saarayno haddii ilaahay ka dhigo waa ilaahay mahaddi qorshaheennii aynu ku soconnay ahaa inay waddadu dhisanto lixiyo soddon kilomitir boorama iyo baki isku xidhaya inaynu joogno daamursaarkoodii maanta baa ilaahay mahaddiisa xubnaha ka qayb galay daafurka dhismaha wejiga labaad ee wadadan isku xirta boorama iyo baki ayaa si wadajira u bogaadiyey waddadani waa waa lix iyo soddon kilomitir sida la sheegayo waa bilow weeyi waxa weeye waxay ku socotaa meeshii dooxi dibraweyn oo runtii dee qudradda iyo beeraha iyo biyahaba aad iyo aad iyo aad u fiican waanan ugu ducaynanaa in ilaahay taam yeelo waddada ay noo dhammaystiro nin walibana daacad ka noqda rag iyo dumar yar iyo weyn taa waa waddo qurux badan oo roogaa la dhigayaa oo wax lagu farxadtii ugu weynayd aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa madaxweynaha qaranka oo wixii uu ballan qaaday uu kaga dhabeeyey marka wax weyan aad iyo aad baan ugu mahad celinaa waddadana wax weyan waddada waqooyi oo dhan waraabi doonta waxaana ballan qaadana inaan waddadaa iyo dadka shaqeynaya si qalabka lagu shaqeynaya ilaalino dhismaha waddadan ayaa door ka qaadan doonta horumarinta ganacsiga iyo isku socodka gaadiidka u kala safra boorama iyo baki